فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kastooo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysiyada warbaahinta alfurqaan oo xiliyadan oo kale aad dhegaysataan marka laga yimaado habeennimada sabtida ay soo gelayso caawa oo axad ah waxaad ku maqli doontaan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan oo ay ku soo badanayaan maandooriyaha nuucyada ugu halista badan maxay booliska maamulkaasi ka yidhaahdeen maandooriyaha soo badanaya sarkaal booliska ka tirsan oo faahfaahiyey qamriga iyo xashiishka ay qabteen sannadkii la soo dhaafay iyo bilowga sannadkan ayaad dhuuxa ku maqli doontaan kumuu ahaa sheekh bashiir sheekh yuusuf oo loogu magacdaray mucaskarka ay ka qalinjibiyeen abwaano caanka ah soomaaliya kuwaas oo ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin aynu ka diyaarinay sooyaalka taariikheed allaha u naxariistee sheekh bashiir sheekh yuusuf ayaannu idiin soo gudbin doonnaa howlo caafimaad oo ka socda isbitaalka degmada jamaame oo gabagaba ku dhow waraysi aynu la yeelanay qaar ka mid a bukaanno loo sameeyey qaliinno guulaystay ayaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena inshaa allah sidoo kale muddada barnaamijku uu socdo khudabadiisa waxaa ka mid ah maxay tahay fariinta iyo risaalada uu xambaarsanaa filimka cusub ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib kaas oo ay ka soo muuqdeen abwaano culumaa u diin iyo odayaal dhaqan waxgarad filimka daawaday oo nala falanqaynaya ayaad dhuuxa ku dhegaysan doontaan xubinta faa'iidada caafimaadka iyo xubinta wararkii ugu dambeeyey caalamka kama marna waa mar kale iyo dhuuxa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي
waa sagaal iyo tobanka bisha toddobaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga oo waafaqsan siddeed iyo tobanka bisha koowaad sannadda labada kun iyo shan iyo labaatanka ee miilaadig ah qodobka ugu horeeya barnaamijkana waxa uu noqonayaa wararkii ugu dambeeyey ee umuuraha caalamka oo aalaaba habeen kasta aan ku soo gudbinno barnaamijkeenna waxaa isku soo duwa oo warbaahinta waxa ay qoreen soo indheindheeya waryaheena cabdiraxmaan beder isaga ayaan idinku duwayaa cabdiraxmaan maxamed daahir aad baad u mahadsan tahay tobannaan ruux ayaa ku shahiday duqimo kala duwan oo saacadii la soo dhaafaya maanta ka dhacay marinka khaza xilli saacadda qoray ka harsan tahay dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta iyadoo u soo dhowaaday dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta marinka khaza ay ciidamadii yuhuuddu marinka khaza ka geysteen duqimo aad u xoogan oo xagga cirka ah waxaanay halkaasi ku dilin dad badan oo shacab reyd ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaa waxay shaaca ka qaaday inay yahuudda afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ku kaceen in ka badan saddex suuqaad u daran kuwaasoo ay ku shahideen ka badan boqol iyo labaatan ruux oo shacabreyd ah halkee dhaco kala duwan soo gaarayeen tobannaa ruux oo kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in tirada guud ee shacabka muslimiinta reer khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii lasoo dhaafayay labada kun saddex iyo labaatanka ay haatan marayso in ka badan afartan iyo lix kun sideed boqol sagaashan iyo sagaal ruux halkee dhawcduna mariyaan boqol iyo sagaal kun toddoba boqol labaatan iyo shan ruux oo kale dhanka kale wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda dowxa ayaa shaaca ka qaaday inuu bilaaban doono heshiiska xabeed joojinta marinka khaza maalinta beri ee axadda saacaddu markay ku beegan tahay laba saac iyo soddon daqiiqo ama sideedda iyo bar subaxnimo dadkii ku barakacay dhulgariirkii ku dhuftay dalka ethoobiya ayaa wajahaya dhibaatooyin kala duwan wararka ka imaanaya waddanka ethoobiya ayaa waxay ku waramayaan in dhibaatooyin aad u daran ay wajahayaan dadkii dhowaan ku barakacay dhulgariirkii xooggan ay ku dhuftay gobolka canfarta ee dalkaasi warbaahinta dalkaas ayaana waxay sheegaysaa in dadkan ay la dhibaataysan yihiin xaalado kala duwan oy ka mid yihiin hoy la-aan cunto iyo biyo la-aan ila xogogaalla ayaana waxay warbaahinta u xaqiijiyeen in dadkan ay halis weyn ugu jiraan xayawaanada duurjoogta ah xogaha qaar ayaana waxay sheegayaan in dadka iminka wajahaya dhibaatooyinkan ay ahaayeen hantiilayaal leh guryo iyo goobo ganacsi haatanna aysan meel ku ogeyn bannaan cidlan ay ka jifaan xaaladda dhibaatada heysata dadkan ayaana waxaa la sheegayaa in haddii ay sidan kusii socoto la diiwaangelin doono kiisas fara badan oo dhimasho iyo dhaawac ka kooban waxaa xusid mudan in dhowr jeer oo horu dhulgariir ku dhuftay dalka ethoobiya balse xukuumadda dalkaas ayaa waxaa lagu eedeynayaa inay ku fajlantay inay wax u qabato shacabkeeda ay saameeyeen dhibaatooyinkaasi khasaare kala duwan ayaa ka dhashay weerar keligii dullima oo ka dhacay bartamaha dhulka falastiin idaacadda ku hadasha afka maamulka yuhuuda ayaa waxay shaaca ka qaaday in gelinkii dambe ee maanta oo sabti ahu weerar mindiyana ka dhacay bartamaha waddada weyn ee magaalada talaabiib ay caasimadda ka dhigteen maamulka yuhuuda fuliyaha weerarka ayaana waxay xoogu sheegaya inuu sitay mindi isagoona halkaasi dhaawici kala duwan ku gaarsiiyey ilaa saddex ruux oo ka mid ah yuhuudda xooga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin janaal afar iyo toban ee maamulka yuhuudda ayaana waxa uu sheegay in mid ka mid dadka dhaawacyada qaba uu dhintay isagoo loo sii waday isbitaalkii lagu daryeeli lahaa dhaawaciisa ciidamada booliiska yuhuudda uu soo gaaray halkii uu ka dhacay weerarka mindiyeenta ah ayaa waxay sheegeen inay toogteen fuliyaha weerarka si kastaba weerarkan ayaa wuxuu ka mid yahay weerarada isdabajooga ah ee muddooyinkii lasoo dhaafay lagu beegsanayay yuhuudda xooga lagu dejiyey dhulka muslimiinta ee falastiin iyo weliba askarta saynada yuhuudda xukuumadda moscow ayaa xaqiijisay inay yukrain dalkooda ku soo weerartay diyaarada aan duuliya lahayn qaar ka mid ahna ay burburiyeen wasaaradda arrimaha dibadda ruushka ayaa sabtidii maanta shaaca ka qaaday in ciidamada difaac cirka ee ruushka ay burburiyeen afartan iyo lix diyaaradood oo aan duuliya lahayn kuwaasoo yukrain xalay ku soo weerartay dalkooda iyadoona ay mas-uuliyiinta ruushka sheegeen in dab xoogan uu ka kacay keed shidalo ku yaala gobolka tola ee koonfurta magaalada caasimadda ee moscow kadib markii yukrain ku soo weerartay diyaarada aan duuliya lahayn guddoomiyaha gobolkaas ayaana berte uu ku leeyahay telegramka ku soo qoray in weerarka lagu qaaday xarunta uusan wax khasaaraha ka dhalan isagoona xuseen shan diyaaradood ay ku burburiyeen goobtaasi maamulka deegaanka ayaana sheegeen gobolka tolla oo boqol iyo lixdan kilomitir dhanka koonfureed kaga beegan magaalada caasimadda ee moscow uu duuqiimo la kulmay saacado un kadib markii weerar noocan oo kale ay fuliyeen diyaaradaha duuliyaha leen ee dowladda yukrain u ka dhacay gobolka guluuga ee koonfur galbeed kaga beegan magaalada caasimadda kaasuu sidoo kale dab ka kacay goob lagu keediyo shidaalka ugu dambeyntii ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xukugalle ka geystay magaalooyinka naabolis iyo dulkaram oo ka tirsan daanta galbeed ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa xukugalle ka sameeyey magaalooyinka naabolis iyo dulkaram oo ka wada tirsan daanta galbeed laysto waxayna halkaasi ku dhaawaceen tiro falastiiniyiin ah dhallinyaro falastiiniyiin ah ayaa gelinkii dambe ee jimcihii ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada yuhuudda ku fureen meel u dhow magaalada naabolis halka sidoo kale ciidamada yuhuudda waxuu ku galeen magaalada dulkaram ee ku taala waqooyiga daanta galbeed ee laysto hay-adda bisha casi falastiiniyiinta ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in wiil dhallinyara uu ku dhaawacmay rasaas ay ciidamada yuhuudda ku fureen dad shacaba oo ku sugnaa magaaladaasi wararka caalamka dhegeystayaal caawanaga intaa
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
waa hagaagka qaybo kale oo horu dhaca barnaamijka aad ku dhegaysateen ayaa nagu soo maqan balse markan kumuu ahaa sheekh bashiir sheekh yuusuf oo loogu magacdaray mucaskarka ay ka soo qalinjebiyeen abwaano caanka ah soomaaliya kuwaas oo ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa idinku soo maqan warbixin aynu ka diyaarinay sooyaalka taariikheed allah u naxariiste sheekh bashiir sheekh yuusuf waa kan salmaan oo noo soo jeediyey
mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhowaan baahisay muuqaalka mucaskar loo soo xidhay tobannaan askari oo ka tirsan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab mucaskarkan oo loogu magacdaray sheekh bashiir sheekh yuusuf waxaa ragga ka soo aflaxay ka mid a abwaano soomaaliyeed oo caan ka ah geyiga ay soomaalidu degto kuwaasoo ku biiray xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegayna in waddada keliya ee soomaaliya lagu xorayn karo ay tahay dagaalka jihaadka laga qaybgalo abwaanadaas waxay kala yihiin abwaan cabdiwaaxid gamaadiid negeeye cali khaliif abwaan hilaal maxamuud jeesto iyo abwaan samakaab kuwaasoo ka soo jeeda waqooyi galbeed soomaaliya haddaba waa kuma shakhsiyadda loogu magacdaray mucaskarkay ka soo qalinjibiyeen raggan abwaanada ah ee lagu magacaabo sheekh bashiir sheekh yuusuf raximahullah دينا شرعا أسمى بالسيف ولا يفتر في الله لنا عزما قدما قدما
sanadkii kun sagaal boqol iyo shantii magaalada taleex ee gobolka sool waxaa aabe sheekh yuusuf loogu dhalay wiil uu ku sameeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam sheekha ayaana ka mid ahaa culimmadii daraawiishta mujaahidiinta ahaa ee uu hogaaminayey sayid moxamed cabdulle xasan wiilka da'da yar ee moxamed ayaa ku dhex koray halgamayaashii dalkooda difaacanayey shareecada islaamkana isku xukumayey waxaana korriimadaas ay saameyn ku yeelatay shakhsiyaddiisa iyadoo jeclaysiisay jihaadka iyo xorriyadda sayid moxamed cabdulle xasan ayaa moxamed sheekh yuusuf wuxuu u bixiyey bashiir markii uu weynaaday cilmiga sharcigana maqaam ka gaaray waxaa loogu yeeri jiray maxmed bashiir hase ahaatee markii dambe waxaa magacii asalka ahaa ee moxamed ka caanbaxay bashiir allah u naxariistee markii uu sayid moxamed cabdulle xasan u baxay imey gumaystihii ingiriiskuna sumeeyey daraawiishtii halgankiina ay waxyeelo soo gaartay wuxuu sheekh bashiir soo aaday deegaan lagu magacaabo beer oo uu ku sugnaa aabbihiisa sheekh yuusuf halkaas waxa uu ka bilaabay abaabul jihaadi ah oo uu saldhig uga dhigay in marka hore la heshiisiyo qabaa'ilka walaalaha ahaa ee deegaanka ku sugnaa si ay ugu midoobaan la dagaalanka gumaystaha iyo xoraynta dhulkooda waxaa jirta qiso caan baxday oo ka tarjumaysa fahamka diineed ee uu lahaa sheekh bashiir culimmadii deegaanka ayaa u soo jeediyey inuu joojiyo dagaalka qur'aankana ay akhristaan allahna uu cadowga ka kaafin doono laakiin sheekh bashiir ayaa si uu culimmada u tuso inay aragtidooda ka hor imaanayso nusuusta shareecada wuxuu hordhigay koob isagoo u sheegay inay qur'aanka ku akhriyaan ilaa uu ka jabo markii uu jebi waayey koobka ayuu sheekhu bakooradiisa la dhacay bisinkana u qabtay sidaasina ku jebiyey wuxuu yidhi bisinka xoog ha lagu daro niqaashkan cilmiga ah ayaana dad badan ku qanciyey inay lama horaan tahay in gacan la qaado si loo xaqiijiyo rajooyinka iyo himilada la hiigsanayo ee ah in dalka laga xoreeyo gumaystaha meelan ka fogeyn magaalada caynaba ayay saldhigteen sheekh bashiir iyo raggiisa halkaasina waxay ka bilaabeen weeraro lagu beegsanayo gumaystaha ingiriiska iyo soomaalidii kusafka ahayd weeraro joogta ah oo ku dhufa oo ka dhaqaaq ah ayuu sheekh bashiir ku beegsanayey gumaystaha isagoo weeraray xaruntii uu deganaa wakiilka ingiriiska oo ku taallay magaalada burco weeraradan joogtada ah waxay ingiriisku dareensiisay inay weli jiraan dad u dabran dagaalka dalka ayayna keeneen calooshood u shaqaystayaal hor leh oo ka yimid dalalka hindiya iyo soud africa si loogu waajaho dadka jihaadaya ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ingiriiska ayaa lagu amray inay nolosha ku soo qabtaan sheekh bashiir laakiin halyeygan hamiga sare lahaa wuu ka dagaalamay ihaanada sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii ayuu sheekh bashiir hogaamiyey dagaal ay mujaahidiintu la galeen gumaystaha ingiriiska kaasoo ka dhacay deegaan lagu magacaabo lulsan oo dhaca duleedka buurdhaab oo ah silsilada buuroley ah oo ka tirsan gobollada togdheer iyo sool halkaas waxaa ka dhacay dagaal adag oon waxba la isku reeban oo ay mujaahidiintu wacdaro adag ka dhigeen gumaystaha ingiriiskana lagu gaarsiiyey jab xoogan ugu dambayntii waxaa goobtaasi ku shahiiday sheekh bashiir sheekh yuusuf iyo ku-xigeenkiisii caalin yuusuf cali halka dowladda ingiriiskana laga dilay abaanduulihii ciidanka horkacayey oo lagu magacaabayay james david wuxuu yidhi burbaa bashiir lagu shanaqay daaragtiina dama la hargalaabay jabsheen waqay dulloobeene ereygaasi beydkaasi waa beydka aan dib ammaan dambe oo sheekh bashiir leeyahay loogu noqonayo dama la hargalaabay jabsheen waqay dulloobeene dahriga iyo laabtay rasaas kaga daloosheen isaga oo damiyo dhiig lahoo mara ku duuduuban dadkii uu nacbaa iyo kufraa daawashuu yimid dacsad iyo ihaaniya cag baa loogu sii daray waa halkii naagtii gaalada ahayd dacsad iyo ihaaniya cag baa loogu sii daray meydkiisa daahira markii dibadda loo jiiday أتاني كطيف بحلم سرابي فهامت دموعي كوبل السحاب لبين الأحبات إذ غيبوا إلى الله راحوا بدون إياب إلى الله راحوا بدون إياب أيا عين أذري الدموع الغوادي وبكي لخل ثوى في التراب wuxuu sidaasi ku soo khatimay sheekh bashiir nolol ku dhisnayd jihaad iyo halgan oo uu ka dhaxlay waalidiintiisii daraawiishta ahaa ilbiraqsidii ugu dambeeyeyna wuxuu diiday inuu dulinimo qaato وظلي على الباب هل من جواب يعز على ku dhowaad qarni kadib istishhaadka sheekh bashiir waxaa maanta dhabbihiisa noolaynaya wiilal uu awowey u yahay kuwaasuu ku baraarugay in waddada keliya ee lagu difaaci karo sharafka ummadda iyo diinkeeda uu yahay jihaadka abwaanada soomaaliyeed ee aannu ku daawannay muuqaalka cusub ee alkataa'ib iyagoo garwaxsan hubka dagaalka dareeska militarigana xihan ayaana ka tarjumaya inay jiraan rag go'aansaday inaanay godobtu duugoobin ركوع بجوف الليالي وعند النزال كبيض صلاب تنادوا إلى الموت نحو الجبال baana waxaanu leeyahay raggaa jooga buuraha ee alla ilaah bushaariye wariye waa bayaan culuse baabulaahi iyo baynu nahay ciidankii badane samir badiya baahida dugsada baraha xoogeeye nafta bixiya diinta u birmada beegsi wacan yeesha fulihii xaqiiqada ka baqay baaqa maqashiiya baryada ilaahiya tasheebile kusoo jeeday buu yidhi سأمضي ولا أخشى مكر العدا لدين الهدى بروح الفداء سأمضي ولا أخشى مكر العدا سأمضي أجود بروحي أذود عن الدين من حاقد مفسدا بعزف الرصاص ولحن القصاص بعزف الرصاص ولحن القصاص سأنشيد للصبح لحن
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka dhuuxa maxay tahay fariinta iyo risaalada uu xambaarsanaa filimka cusub ee ay soo saartay mu'asasada alkataa'ib oo ay ka soo muuqdeen abwaano culumaa udiin iyo odayaal dhaqan kuwaas oo qaatay tababar adag haddaba falanqayn filimka ku saabsan waxa aynu hor dhignay suldaan macalin maxamed cabdi duuba iyo nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo labadoodaba ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed ee ku nool degmada jamaame waxa ay daawadeen filimka iyagoo dhinacyo kala duwan ka qiimeeyey kana dul istaagay su-aasha ugu horreysa waxaan weydiiyey suldaan macalin maxamed cabdi duuba oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka gobolka jubbada hoose بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد آن، فيلمكي أي صار- soo saartay alkataa'ib waa fiirsaday Aan, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin aad ayuu ii farax geliyey muslimiintana si guud aad bay ugu farxeen filimkaas filimka een macluumaad kala duwan ayuu xambaarsanaa suldaan macalin maxamed adigu si gaar ah filimka maxaa ku cajabgeliyey oo marka aad daawanaysid indhaha la raaraacaysay oo laga yaaba inaad ku soo ceshatay maxaa si gaara kuusoo jiidanaya Een, walaalo horta waxaa aad iyo aad horta walaalaha markaa horta fiirsato aad bay ku farax gelinayaan oo waxaan leenahay aflax alwujuuh oo walaalaha markaas fiiriso muuqaalkooda iyo hab ciidanka ay u dhisan yihiin iyo farxadda ka muuqato iyo labiska ay labisan yihiin iyo raayooyinka ay ku xirteen macnaha wejiga ama madaxa ay ku xirteen waa dad ay ka go-an tahay inay kelimadaha kor noqoto farxadda iyo reereenta iyo quruxda ka muuqato waa mid qofka iimaan la aad iyo aad ugu farxayo waxaa kaloo marka isoo aad macnaha walaalaha boorarka ugu qornaa oo inay walaalahood muslimiinta aad oga dhaqanayaan oo boorar aan macnaha akhriyey waxaa ku qornaa ina ikhwaanana fi filistiin walaalahayna falastiin naquulu waxaan leenahay ina dimaa abnaa'ikum hiya dimaa abnaa'ina macnaha dhiigga wiilashiina waa dhiigga wiilasheenna iyagoo halkan jooga ayay halkaa dareenku jooga aad dareenkooda iyo fikirkooda iyo xanuunkooda iyo macnaha dadnimadooda ay halkaa ka muujinayaan macnaha waxyaalaha aadka ii soo jiitay waayo walaal macaskar rabaanta u soo dhammaanayo haddana la dhiigga wiilashiinna waa dhiigga wiilasheenna waa arrin aad iyo aad qofka u cajibgelinayso waxaan dareemaysaa qoqobka maanta ay maanta nimanka murtadiinta ku hayaan dadka muslimiinta inay walaalahan ay ka fikirayaan walaalahood ghaza lagu duqeynayo ama muslim kasta oo meel ku dhiban adduunka daafis meel kasta u noqdaba waxay ka fikirayaan macnaha inay dhiigooda u hurayaan naftoodana u bixinayaan markaas waxay leeyihiin wa ina dimaa'akum dimaa'una dhiiggeenna waa dhiiggiinna dhiigga annaga aan maanta ku soconno waa dhiig macnaha idinka dhiiggiinna weyn markaas waxay yidhahdeen faddamu dam walhadmu lhad macnaha wa- dhiig waa dhiig baa lagu gudaya macnaha haddii nila duqeyna waa la duqeynaya marka meeshaas walaalow waxaa ka muuqato tii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh uu tilmaamay inay muslimiinta ay yihiin een, hal xibin ay yihiin cudmu waaxid ay yihiin jazaakum allahu khayr middaa aad bay igu muuqanaysa waana soo jiidat waxyaala soo jiida ka mid ahayd waan kugu soo laabanayaa een suldaan macalin een haddii ay jiraan een hal kudhigyo kale oo ku saameeyeyna waad noo sheegi doontaa insha allah waxaan siinayaa in ah, nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed nabadoon filimka ma daawatay haa waa daawaday haddaad daawatay filimka dad badan baa ka soo muuqday marka loo eego dadka tababarka qaatay ee mucasarka ka aflaxay wejiyo kala duwan baan arkayay adigu si gaar ah maxay isugu jireen dadka halkaasi ka soo aflaxay bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah n horta intaanan jawaabta u gudbin marka hore waa idiin mahadcelinayaa adeecadda alfurqaan iyo eh, wariyaasheeda ayagoo si xaqiiqa ah oo aada u macaan oo run badan ummadda muslimiinta uga haqabtiray runta jirto iyo waaqaca maanta soomaaliya ama caalamkaba ka jiro waan aad baan idinkaga bacdi lahay idinkaga mahad celinayaa taas markaan ka gudbo jawaabtaadi aan u gudbo runtii waxaa ka muuqanahayay wax aad loogu farxo een qof kastoo muslin ana qiiro gelinayso oo farax gelinayso qof kastoo gaal ah ama cadowga ilaahay ayaana uu ka naxayo waxyaalaha ay soo jiidanaya waxaa ka mid ah waxaan wajiyaashooda ku arkahayay rag odayaal ah oo sheebab ah oo toddobaatan jiryaal siddeetan jiryaal ah meeshii ay gaalada iyo cumladooda iyo caamiliintooda ay nagu daca ay ku dacaydeyn jireen waa wiilal yaryar oo lasoo qalday iyo waa ilmo dhinaxoo been loo sheegay waxaa ka muuqanaya ragooda siddeetan jiryaal iyo toddobaatan jiryaal oo labisan oo tuutahoodii iyo qorigoodii iyo booshkooda wato waxaa kaloo ka muuqanaya rag culamo ah oo culammadii soomaaliyeed oo ajiladahay waaweynaa ka mid ah baa ka muuqanayay waxaa kaloo isoo jiito ka mu- ka muuqanahayay een, rag een, aqoon-yahaniin ah oo sidii hadda abwaanadii een, labadii nin oo abwaanada ahaa iyo rag kaloo badan oo abwaano ah oo sidii sheekh cabdiwaaxid gamaadiid abwaan nageeye raggaas oo kale wejiyadooda ka muuqanahayay marka runtii wax qof kasta oo muslin ah oo wax damiir muslimnimo ay ku jirto uu uu ku farxo yaa meesha iga muuqanahayay waayahay n aad baad umahadsan tahay n caaqil abu cabdiraxmaan markaad fiirisid n tababarka ragga ay qaateen waxaa lagu tilmaami karaa tababar casri ah adugu si gaar ah n isbarbardhig ku samee dowladda federaalka iyo maamulada soomaaliya ku jira ciidamo baa loo soo tababaraa oo dibadaha loo qaado qaar etoobiya baa soo tababarta qolo kastana waxa ay soo tababarto ayay mabdaeeda ayay kusoo tababaraan oo ay kusoo dhisaan waayo joog horena waa tahaye maxay ku kala duwan yihiin bismillaah adeer horta labadooda wax la isgarab dhigi kara maaha sababtoo ah ninna wuxuu haystaa kitaabka qur-aanka oo munasalka oo ilaahay uu soo dejiyey iyo sunnada rasuulka annagu diin baa ilaahay subxaana watacaala noo soo dejiyey maa faragnaa fil kitaabi min shay-in buu ilaahay leeyahay kitaabkan waxba kuma dhaafin tababarka asagaa looga qaadanayaa lebiska asagaa laga qaadanayaa dhaqanka asagaa laga qaadanayaa tacaamulka ummadda asagaa laga qaadanayaa xukunka asagaa laga qaadanayaa marka laysma garab dhigi karo een, nin maxay ahayd labiiyo labaatan dowladood oo mid bash- oo mid shuuci yihiin oo mi- qole yihiin maxay ahayd waxaan waxbaba ogeyn oo ay yihiin oo qaar cilmaaniya soo tababareen iyo dad kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka ku tababaran hayo halkaas hayo waddadaas hayo isku mid maaha aad bay adeer u kala duwan yihiin waana ka tababar fiican yihiin xataa waagi hore aniga oo nin weyn baan ahay waxaa loo- dadka waagi hore waxaa lagu dhisi jiray wadaninimo iyo calanka inay difaacaan hadda calan difaac iyo wadaninimo xataa waa dhammaatay aslan soomaaliya waxaa maanta ka jira dad caamiliin ah oo cumulo ah oo la adeegsada oo dana shisheeye u adeega weeye dowlad walba markii dadkaas la geynaya ciidankaa taabanaya dantooda ayaga ay leeyihiin bay kusoo shubtaan sida ayaga dalkooda dantooda dalka soomaaliya looga difaaci lahaa iyay kusoo laakiin dan soomaaliyeed cid lagu soo dhisa xataa dan soomaaliyeed diin iska daaya ma ay jirto waaya waxaan kugu soo laabanayaa waxaan siinayaa in uh, suldaan macalin maxamed suldaane in filimka waxa uu ku soo beegmay xilli marxalad cusub soomaaliya ay gelayso oo amisom atmis mar noqotay au sam hadda maraysa la leeyahay dhaqaale looma hayo hal sano ayaan wax u heli karnaa risaalada uu filimka xambaarsan yahay maxay tahay dagaalyahano aad u tababaran baa meesha kasoo baxayay saameynta ka dhalan karta iyo cabsida dhinaca kale soo wajihi karta markay filimka daawadaan maxay tahay بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Een, haddaad su-aasha i weydiisay horta ilaahay baa subxaana wa tacaala mahad iska leh Een, cabsida soo wajihi kartana waa mid qof kasta oo muslima uu dareemayo gaaladaana allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi sanulqii fii quluubi aladiina kafaruu rucba horta waxaan aslanba ku ru- ku tuuraynaa quluubtooda argagaxaan ku tuuraynaa Een, walow gaaladan een, mar walba waxay bedelaan magac hadda admisay la baxeen admiskii waa u socon waaye waxay admiskii wareegtaba hadda waxay haddana waxay dhaheen au bay hadda la baxeen ay hadda ku taagan yihiin au-gaasoo hal sano ay ku sheegeen war hal sano iyo dhowr iyo toban sano macnaa wixii hadda afar iyo toban sano ama shan iyo toban sano magac lasoo bedelay mid kale la bedelay mid kale la bedelay intaasoo magac lasoo bedelay wax lagu qaban waaye u malayn maayo maanta au inay wax ku qabanayaan maantoo dhaqaalihii uu ka baaba'ay maraykankii eh, macnaha iyo xulufadiisii intii dacmigii iyo kha- wax siinaysay oo sharti u waday ilaahi subxana watacaala wuu baabiiyey oo waxaa meesha ka muuqdo mucjizo rabbaani ah iyo inuu ilaahay dadkiisaas muwaxidiinta iyo mujaahidiinta uu u gargaarayo marka walaalow waxaa laga qaadanayaa wax ilaahay subxaana wa tacaala uu nasrigiisa iyo guushiisa uu nasiyey markaan weliba filimka hadda usoo dhaadhaco walaal waxaan ku arkaya macnaha wato boor wato boorkaa marka walaalkaas waa muhaajir muhaajirkaas oo macnaha diintiisa usoo hijrooday marka wuxuu ninkaas maanta caragelinayaa cadowgii alla subxaana wa tacaala iyo kuwii uu ka soo hijroodo garanaya macnaha muuqaal ahaanna u yaqaanay dadnimadiisana garanaya waxaa ugu qornaa walaalkaas karihinaa xayaata dulli waxaan nacsannay inaan ku noolaanno xayaata dulli inaan ku noolaanno waxaan u soo baxnuu leeyahay xayaata alcizi meesha marka waxaa ka muuqanayo qofka hadduu islaam yahay islaam u yahay ummatu maxamed uu yahay oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah uu dhab u rumaysan yahay haddana uu jihaad helo haddii nolol ka dhiman ma laha waan kuusoo laabanaya suldaan n caqilkaan siinaya nabadoona n abwaanada filimka ka soo muuqday wejiyadooda waad aragtay hadda waxay leeyihiin n nolol n cizi ah ayaan ku noolaanay al-shabaab nolosha ciziga lagu haysto maxay tahay waa ag joogtaaye waxa wanaagsan ee agtooda yaala maxaad nooga sheegi karta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta walaale waa sax weeye nolosha al-shabaab ag taalo ama walaalahaas ay hadda heleen waxaa weeye horta qof kasta oo bini aadana ama muslima cizada iyo sharafta iyo nolosha waxay ku jirtaa diintiisa oo u badbaado wixii diintaa ka haro waa iska adduunya wax weyn ma aha qofa si unbuu u nool yahay laakiin qofka aakhiriya adduunba wuxuu ku liibaanayo oo cize iyo sharaf uu ku yeelanayo alla agtiisa uu ku yeelanayo bini'aadamkaas uu yeelanayo waa diintiisa oo u badbaado nimankaasi abwaaniinta oo dhallinyarada waxaa laga yaabaa gobolka ay ku noolaayeen iyo meesha ay ku noolayeen iyo dadkoo dhan inay nolol adduunya ku haysteen laakiin waxay la soo carareen oo maanta sharafta ay u soo baxeen waxaa weeye waxay la soo carareen diintoodii diintooda kamayna hadli karin ee munkar baa lagu- hortooda lagu samaynahayey qamradii baa lagu cabahayey gabdhihii eh, muslimiinta ahaan baa hortooda lagu farax xumaynahayey gaaladii baa masaajidada ku kaadinayso kitaabka ilaahay baa la duleynayey waxay nimankaa la soo carareen diintoodii lamayna soo cararin adduunyo waxaa laga yaabaa adduunya inay meesha ku haysteen abwaaniinta marka waxa faraxgelinaya maanta oo faraxgelinaya waa diintoodii oo u badbaaday oo siday doonaan ay diintooda uga hadli karaan tan kitaabka aakhire marka laga yimaado n adduunya haddii la yidhahda xataa halkan ma lagu haystaa dad qaar waxay aaminsan yihiin in shabaabku ay duurka ku jiraan oo duruufo ay haysato oo iyagu dhan ay sii kala cararayaan dadka qaar baa aaminsan marka waaqiciga aan u sawirno nolol halkaa ma ka jirtaa nolol aad iyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo raaxa leh oo xaqiiqan xaqiiqiyan ah ka jirto markii la raaca midda adduunyadu sababtoo waxaa la dareemi karaa ama maanta cid kastoo caqli ay og tahay qofka maanta shilin haysta ama dhaqaale haysta ama geel haysta ama ari haysta ama beer haysto waa qofka diintiisa haysto oo walaayaadka inta looga nool yahay wey aslan inta walaayaadka looga nool sababtoo ah meeshaan hantidaadaa kuugu nabadgelaysa dhaqaalahadaa kuugu nabadgelaya nin walba xifradiisa xifradiisa iyo aqoontiisu asaga u shaqaysta wey haddii maanta diin laga diin la yidhaahana dadka diintooda wuu bilbada haddii adduunya la yidhaahana inta walaayaadka islaamka oo raayada tawxiidka ay ka babanaysa intaasay adduunya nololeed ka jirtaa fariinta abwaanada ay dirayaan maxay tahay fariinta abwaanada ay dirahayaan dadkii ay ka soo kaceen oo ay la dhasheen iyo deegaanadoodii inay ka soo cararaan dulliga iyo nolol xumada iyo boobka iyo kufsiga iyo diin la'aanta inay ka soo cararaan u soo baxaan yacni nin cadaab janno ka- naar ka soo baxay oo janno imaaday bay la mid yihiin marka inay jannada jannadaas la imaadaan oo dadka muslimiinta ah jihaadkaas ay soo soo soo gaaraan iyo fariintay farayan taas weeye waaya waad mahadsan tahay n idaacadda alfurqaan ayaad nagala socotaan weli waxaan kugu jirnaa falanqaynta waa idinku soo laabanaya xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay ka hadashay boobka dowladda federaalka ay ku hayso hantida dadka rayidka ah iyo dhulboobka ay ka wado magaalada muqdisho sheekh mahad warsame oo abdiraxmaan oo ka mid ah hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kelimad ka jeedinayay filimka soo baxay ee lagu soo xirayay mucaskarka cusub in qaybta uu kaga hadlaya dhulboobka dowladda federaalka iyo fariinta uu ganacsatada u dirayay ayaan idiin soo gudbin doonaa kadib markaan dhegaysanana waan isdul istaagi doonaa insha allah waxaa ummaddeenna haysta dhibaato ballaaran oo dhacya boob ah oo lagu qaadanayo hantidooda iyo dhulkooda tan iyo markii xasan gurguurta qabsaday hoggaanka kooxda riddada ah waxa aad u sii labalixaadsaday dhulboobka oo soo bilowday muddaxeleedkiisii hore uma aabbeeyeelin murtadiintu boobka hantida guud iyo midda gaarka ah laga soo bilaabo madaxweyne ilaa shaqaale boobka iyo bililiqadana kama badbaadin guri agooni leedahay goof dadkiisii nool yihiin iyo goobaha diinta masaajiddii iyo dugsiyadii sidoo kale waxaan boobkaas iyo bililiqadaas kooxda xasan gurguurta ka badbaadin dadka nool iyo kuwa dhintay qabuurihii loo- oo loo- qabuurihii looga daba tegey lana soo qufay si dhulka qabriga loo xaraashto anigoo fursaddan ka faa'iidaysanaya waxaan halkan digniin uga dirayaa cid waliba oo ku lug leh boobka hantida guud ee bulshadu leedahay iyo midda gaarka ah waxaan leenahay ka jooga kana waantooba ficilkii naasfoosha xun waxaan si gaara ganacsada ugu digaynaa inay qayb ka noqdaan ololaha lagu boobayo hantida mu- muguurtada ah iyo midda gaarka ah ee laga dhacayo dadka masaakiinta ah haddii ilaahay hanti idin siiyey micnaheedu ma ahan inaad dadka masaakiinta ah ee la idinka rabay inaad caawisaan dhulkooda ka qaadataan idinkoo u adeegsanaya murtadiinta ka jooga ijraamka aad waddaan iyo xoog sheegashada shacabka markii horeba tabaalaysnaa ka fiirsada hantidiinna meesha aad gelinaysaan iyo xalaalnimadeeda waxaadna ogaataan in adduunyada laydinkula xisaabtami doono dembigiinnaas aakhirina cadaab lagu mudanayo عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين أخرجه مسلم حسن شيخ iyo kooxdiisa ridada ah xaq uma laha inay iibsadaan ama iibiyaan hantida maguurtada ah iyo midda gaarka ah ay qoysaska masaakiinta ah ka boobayaan waa nidaam ay dhisatay gaalo oo aan sharci ka haysanin alle iyo rasuulkiisa subxaanahu wa tacaala sidaa darteed waxaan mar kale ku celinaynaa inaan laga iibsanin dhulalka ay boobayaan qof waliba oo ka iibsadana mas-uuliyadda wixii halkaa ka qabsada isaga ayaa ka jawaabi doona ama isaga ay haysata mujaahidiintu si gaara ayay isha ugu hayaan dadka hantida shacabka boobaya tallaabo ayayna ka wada qaadi doonaan qof waliba oo arrimahaas ku lug yeesha dhanka kale halka dhulka murtadiintu ay ka talinayaan laga boobayo hantida ummadda soomaaliyeed lana gubanayaan dagaallo sokeey amni darro fisqi foolxumo maanta waxaa wilaayaadka islaamiga ah ka muuqda bishaaraad waaweyn oy ugu horrayso hirgelinta shareecada islaamka iyo jihaadka gaalada dadku waxay si ficili ah u arkeen barakada nicmada amniga lagu helay ku dhaqanka kitaabka ilaahay waana midda qabaa'ilku ay ku midoobeen oo walaalo ku noqdeen arrintaasina waxaa sababa fadliga ilaahay kadib waa jihaadka tababarka taakulaynta qabaa'ilka iyo nafurka mujaahidiinta ee furmaha jihaadka ku sugan kaasi waxa uu ahaa sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan oo filimka ka soo muuqday waxaan siinayaa in uh, suldaan macalin in uh, maxamed in waa dhegaysanay in kelimadda sheekha dhinacyo kala duwan bay xambaarsaneed wakhtina uma heri karno barnaamijkan ugu yar qaybta dhulboobka marka uu ka hadlayey ka waran arrimaha uu taabtay ma yihiin kuwa hadda jira ee soomaaliya ka taagan gaar ahaan muqdisho ها walaalo hadda su-aasha i weydiisay haa way jirtaa dhulboobka wax qarsoon iyo wax macnaha laga leexda ama wax laga xishoon haya maaha xasan guurguurta si cad buu dadka si bareer ayuu u dhacayaa marka waxaa ka muuqato xarag shabaab mujaahidiin inuu ummadda muslimiinta ay ka danqanayaan oo la daran yihiin oo macnaha aad iyo aad ay u dhibayso wuxuu yidhi sheekha waxaan u sheegaynaa uu yidhi dadka macnaha ganacsiga ah oo hantidooda haysta hantidooda gacanta ku haysta oo xoolahooda ayaga leh inaysan macnaha garab aysan ku siinin ninkan dhulka muslimiinta boobayo oo ayagana ay lacagtoodii ku gadanin hadday ku gataan hadda wixii ka imaado oo cawaaqib ayagaa macnaha dusha saaran doona waxaan ka dareemaynaa marka jazaahullahu khayr muslimiinta ama mujaahidiinta ragga mujaahidiinta inay mar walba u taagan yihiin dadka muslimiinta oo walaalahood ducafada ah siday ugu gargaari lahaayeen muqdisho marka maalmahan waxaa ka socda intuu dhulkii caamka ahaa dhameeyey uu haddana wuxuu u imaaday dadkii tabarta yaraa guryihii ay degnaayeen ee inuu xaaqo xasan gurguurte oo macnaha markuu xaaqa kadibna uu dad shirkado ama ganacsi u ka gato meeshaana muslimiinta ku nool waxaan dhihi lahaa oon oga faa'iidaysan lahaa niman yahow dulli waa la iska qaadaa dulli waa la iska celiyaa waxaa soomaali tiraahdaa nin qorax kugu gowracay hoos kuguma jiido macnaha waxay leeyihiin cadaalada u baahannahay waa mid aan la yaabay oo madaxa igu xanuunay waayo nin qorax kugu gowracay maka sugi hoos inuu kugu jiido cadaalad lagama helayo marka een nabadoon caaqil abu cabdiraxmaan een qaybta dhulboobka markuu shiiku ka hadlayey fariin buu diray oo ganacsatada ku wajaha ganacsatada laba bay isugu jiraan kuwa in uh, iyagoo shacab ah ayay hantidoodii bixinayaan oo dhulka ay ku iibsanayaan qaar ka mid ahna dowladda federaalka ayay xiriir la leeyihiin oo warkooda waa cad yahay dadka marka la booba hantidooda dhulkooda la dhaco hadda xamar waxa ka taagan waan dareemi karnaa maxaa ka dhalan kara noloshooda dadka sidee bay xaalkooda noqon karaa bismillah adeer horta een, asaga ka sheekayn iyo ka faalayn oo malaha malaha oo cid kasta oo muslina way og tahay wuxuu yahay ama soomaali ahba xataa oo xataa dadka muslimiinta lamar dadka xataa iska cilmaaniinta ogba oo hadda kuwii siyaasiyiinta ahaa baa qaylinahayoo laha wax loogu imaanayo ma jiraan dad im- intuu adduunkii ka tegay buu xataa xabaalihii dadka kasoo kasoo qufaya waad ogeydeen jarmal buu intuu aaday buu yidhi dadka hala soo kaxeeyo si u gato marka ninkaasi wuxuu soomaali oga tegay muslin iyo mid aan ahayn midna wuxuu horta oga tegay ma jiraan marka koowaad marka labaad dadkan ganacsatada ah oo dhulka dadka gadanayo oo boobahayo een, horta waxay u badan yihiin dadkan dibadaha ka soo diyaas baraha la yidhaahdo aslanna qofka hadduu wuxuu ku xishoodo waa diin qofka biniaadamka wuxuu ku xishoodo waa diin wuxuu ku baqa waa diin wuxuu aakhiradiisa ku ku- waa diin wuxuu xoolihiisa ku xalaashada waa diin dadkan marka ganacsiga ah oo hadda dadka boobahayo een, insha allahu tacaala kolley waan maqli lahaynay sheikha warkiisa goor iyo goor tahayba waa un laga daba tegi doonaa haddii alla qadaro waa laga daba tegi doonaa dadkaasi waxaa la gudboon inay hadda faraha kala baxaan qof kast- qofkii hadda horey ugu xadgudbayna uu dadkii lahaa dhulkiisa u celiyo kii hadda aan weli ku xadgudbinna uu ka elistaaga yaa la gudboon maalin laisla xisaabtami doono yaa imaan doonto war ninkaan adduunka lagula xisaabtan soo akhra lagula xisaabtami ma hayo ninkaan adduunka lagula xisaabtamin soo akhra lagula xisaabtami maayo tii akhra intaan la gaarin tii adduunka lagula xisaabtamaya sababtoo ah mujaahidiinta waxay u taagan yihiin ilaahay ha xifdiye inay dadka muslimiinta maalkooda iyo dhiigooda iyo cirdigooda inay difaacaan bay u taagan yihiin dadka horarka ana ama ganacsi ha sheegto ama dowlad ha sheegtee dadkii laga difaacayay ka mid maalin maalin maalmaha ka mid a waa lala xisaabtami doonaa dadka dil cirtiga ka waran maxaa noo sawirmi kara oo ka dhalan kara waxaa loogu talagalay dadkaan horta inta badan waxaad moodaa markii la fiiriyo qiimeyn lagu sameeyo dadkaan dad shisheeyaha ay soo adeegsadeen bay la mid yihiin sababtoo qofka haddii la ceyrtay gacan hoorsi buu noqonayaa dadkaan marka waxaa loogu tala intay gacanta hoorsadaan in la xareeyo meel lagu xaraystaa loogu talagalay halkaasna lagu dulaysta dalkoodana la baabi'iyo wixii la raba laga samaysto marka dadka in la ceyrtayo waa loogu talagalay dad shilin baa lagu ceyrtaynayaa dad daawo dhacdaa lagu ceyrtaynayaa dad diintii baa laga dulay lagu ceyrtay laga ceyrtaynaya lagu dulaynayaa dadkan Soomaaliyeed dad in la baabiyo loogu talagalay oo sidoodaba in la meejiyo loogu talagalay weeye marka haddii dadka ceyrtoobaan masaakiin bay noqonayaan gacantay ku soo dhaceen meel baa lagu xaraysanaya si la raba la yeelaya aad baad umahadsantiin kuwaas waxay ahaayeen suldaan macalin maxamed cabdiduuba afhayeenka odayaasha dhaqanka ee gobolka jubbada hoose iyo nabadoon caaqil abu abdiraxmaan oo ka mid ah waxgaradka soomaaliyeed waxa ay nala falanqaynayeen filimka cusub oo ay soo saartay mu'asasada al kataib
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني
howlo caafimaad ayaa si dardar leh kaga socda isbitaalka degmada jamaameh kuwaas oo gabagaba ku dhow bukaanno xanuuno la ildarnaa oo rag iyo dumar isugu jira qaarkoodna ay ka yimaadeen tuulooyin hoostaga degmada jamaameh ayaa loo sameeyey qalino guulaystay wariyaal ka tirsan warbaahinta alfurqaan ayaa maanta waxa ay gaareen isbitaalka jamaameh si ay u endhendheeyaan howlaha halkaa ka socda waxaana booqashada igu welinayay waryaheena maxamed qaasim waxaana waraysannay qaar ka mid a bukaannada oo si dareen leh u soo dhoweeyey dhaqaatiir ka socotay maktabka caafimaadka ee xarakada shaabul mujaahidiin kuwaasi oo maalmihii lasoo dhaafay howlo caafimaad oo dadka ay u baahnaayeen ka fulinayay gudaha degmada jamaame waa kuwan qaar ka mid a dadkii aynu waraysannay waa ku dhowahay walaal ee isbitaalka waxaana soo booqday koox dhakhaatiir oo ka socota xarakada guud gaar ahaan maktabka caafimaadka ka socda ayaana soo gaaray howlo fara badan ayayna qabanayeen waxaa ka mid ah qaliinada sida burooyinka iyo fiiskulaha iyo baabasiirka iyo kombiyuutarka qaybihiisa kala duwan waxayna bixinayeen daawo majaan ah oo lacag la-aan ayay bixinayeen iyo adeegyo sida ka shaybaarka oo kaleeto marka aniga waxaan ka mid ahay bukaanada ee hawshaas adeega ah loo fuliyey alla ayaa ku mahadsan ee guud ahaan xarakada shabaab almujaahidiin ayaan u mahad celinaynaa gaar ahaan waxaan u mahad celinaynaa maktabkii maarta caafimaadka ee hawshan isku soo dubariday agaasimayaashooda iyo guud ahaan wakiiladoodii oo dhan ee heer gobol iyo heer xarako iyo heer degmo intuba waan u mahad celinaynaa sidoo kale waxaan mahad ballaaran u celinaynaa dhakhaatiirta gaarka ee ka howlgalaysa hadda shaqada faraha kula jira ayaan iyagana u mahad celinaynaa marka walaal sidaas ayay howsha u socotaa anigaas ay hadda kula hadlaayana waxaaba la iga qalay baabasiirka iyo fiiskolaha alxamdulilah haddana aadaan u fiicanahay wax dhibaato oo hadda aan kala kulmayna ma jirto maasha allah haddana waxaan u imaaday ee, wiisito iyo checking ayaan u imaaday marka howshana si ballaaran oo waafi ah oo aada u qiimo badan ayay ku socotaa gudaha isbitaalka ayaan ku sugannahay ka waran ah, dadka wax loo qabtay maxay dareemayaan howlaha socdayna khidmada la qaadayay dadku in wax tabartooda ay tahay oo ay bixi karaan miyaa aada iyo aad ayay maarata dadku u qiimeynayeen ama maarata aad bay arrintani ugu faraxsanaayeen maxaa yeelay gobolka waa gobol oo gees jiro oo takhaatiirtu ku yar tahay waayo baahidiisuna ay aada u ballaaran tahay dhammaan waaxooyinka ama maarata tuulooyinka degmada ku hareeraysan waa la iskaga wada yimid ee aadayna ugu riyaaqsan yihiin khidmaadka hadda la bixinayana khidma hadda maanta qofka biniaadamka wax ka dhibi karaba maba ahanba wax aada u yar waaye oo u jaban kombyuutarka oo kale khidmo aada u yar oo toban doolaraa la qaadaay ee maarata shaybaarkana waaba lacag la-aan Daawadana- daawadana waa lacag la-aan marka wax hadda maanta la sheega meesha maba yaalaanba marka aaday bulshaduna ugu faraxsan tahay fursaddan alfurqaan ay ku siisay adigoo ka faa'iidaysanaya maxaa fariin ah oo diraysa waxaan fariin u dirayaa maktabka caafimaadka ayaan fariin u dirayaa oo ah in howlaha noocan oo kale ah oo mobile teamka la yiraahdo oo wareega dadka wareega ah in lasoo badiyo shaqadooda maxaa yeele baahida ayaa labalaab ah baahidaas caafimaadka baahi la buuxin kara ma aha majaal beer aada u weyn waaye marka waxaan ka codsanayaa in haddii xataa la samayn karo bishiiba laba jeer ilaa hal jeer in marka la sameeyo haddii la waayana in labadii bilood hal mar ee mobile teamkan uu wareego si baahida muj- mujtamaca uu u daboolmo sidoo kale waxaan ka faa'iidaysan anoo ka faa'iidaysanaya fursadani waxaan u- i- sidoo kale ugu baaqayaa cisbitaalkani in la ballaariyo oo howlo cisbitaal weyn sida kanjilib oo kaleeta laga dhiso magaalada degmada jamaame laga dhiso waxay aada u ballaaranaa jirto hadda iyadoo gebagebe ay tahay ayaa dadkii weli kolyo ku jiraan telefoona isu direen hadda unbaa maqalkii iyo dadkii isgaarsiintii hadda unbaa maarta ilaa maalintii i- i- i- saddexaad waaye maanta oo hawsha socoto haddan bay soo maqleen marka dadka waa la kala horayaa baahi ballaaran baa jirta marka waxaan ka codsanayaa in isbitaalkooda in loo soo dedejiyo qalabka isbitaalka loo soo dedejiyo takhaatiirtoodana loo soo dedejiyo o b d ma kaafinayo eh, degmadani ma kaafinayso kumana filna taasaan taasaan leeyahay waayahay in ah, warbaahinta islaamiga ee alfurqaan ayaad nagala socotaan gudaha isbitaalka jamaame ayaan ku sugannahay in ah, dadka aan la kulmay waxaa ka mid a axmed maxamed maxamuud in axmed horey ayaan u waraystay maalintan waraysanayay waxa uu ka hadlayay in baaritaan lagu sameeyey baaritaankaasi kadibna in ah, uu geli doono qaliin oo buro ay ku taalay qaliinkii waa uu galay waana lagu guulaystay sida uu ii sheegay isaga ayaa hadda iga hor muuqda axmed maalintan ku wareysanayay ee maanta waa kala duwan tahay ilaahay caafimaadkana ku siyaadiyo mar kale maxaa lagu qabtay hadda maxaa dareemay بسم الله الحمد لله وثنى على الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم anigoo ah axmed maxamed maxamuud een, waxaan ahaa qaliinkii dadkii daraati lagu bilaabay maalintii khamiista ayay ahayd alxamdulilah rabbilcaalamiin buro ay igu taalay buradii waa liiga qalay waxaa kalaa jirta meel honqor bahal la yidhahda iyadana dadka ay u kasaan ribaadiya oo buro nooc buro ka mid ah laakiin korka ka baxdo korka banaankiisa jirka banaankiisa ku taallaa taas iyadana waa liiga qalay alxamdulilah rabbilcaalamiin xanuunyo oo waxaan dareemayaa qaliinka oo oo watay mahane sida kale alxamdulilah caafimaadkeeda kale aad baan u dareemaya macna sidii kelidii xanuunaysa oo kale aad baan u- ugu ficnahay Een, qaliinkii asana saasoo kale waa lagu guulaysta waxaa lasoo bixiyey buro oo gacantaada la eg gacanta marka laisku laabo aad bay weyneed aad bay weyneed oo ay la yaabeen takhaatiirta taa ay la yaabeen oo ay macnaha aad ula tacaaleen ay isku kaashteen shaqada hataa ay u joojiyeen macnaha shaqada hataa way isku kaashteen kii takhtarka ahaa kii daawada bixinay kulli waa isugu imaadeen intaasoo dhan markay isugu imaadeen waxay sameeyeen buradii bay la tacaaleen marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waa lagu guulaystay Een, gadaasheeda iyo horteedana dad baa la qalay oo ayagana saasoo kale ka faa'iidaystay qaliinkan marka guud ahaan degmada jamaame een, iyo nawaaxigeeda ee, wax badan oo ay u baahnaayeen ayaa loo qabtay baahooyin badan ayaa la daboolay macnaha caafimaadka ileen waxaa waye ashadka waaye qofka bini'aadanka hadduu caafimaad uusan helin waxaa waaye wuu liidan yahay hoos ayuu jiraa macnaha oo dhismoraale waaye maskaxdiisa ma fadhido ee, fikir buu ku jirayaa waxyaalo badan ayaa macnaha a- a- a- uu dareemaya laakiin markii hadda anigii aan igu taalay burada markii igu taalay waxaa la yidhaahdaa laba shay bini'aadanka ee, reer baadiyaha ayaa kuma maho Een, saaki cambuula dab la saaray iyo daanga markaas la duwahayo oo dabkeeda shidan yahay yaa kusoo gaari kara adiga Yaa- yaa kusoo hoobi kara hoobi.
adiga ka waran yaa ku gaari kartaa ani waxay gaari karo kan daangada daangada ayuu isoo gaari kartaa daangada waxay isoo gaari kartaa baahida i haysa degdeg ah cambuula dabkeeda waa daahaya laakiin ma da- tan joojina helaysaa dig joojina helaysaa Waa gartay.
tan kale laakiin ma helaysid Si wacan, si wacan.
saasaan ku dhahayaa macnaa waa ku fahmay axmed ay Aha, marka alxamdulilah rabbilcaalamiin dadweynaha eh, guud oo jamaama ku nool inuu waxyagada iga dhegeysanaya idaacadda waxaan u sheegayaa nin walba oo cudur hayo cudurkaad ha kaadsan- ha keedsanin ha keedsanin cudurka ha keedsanin ilaahay subxaanahu watacaala cudur walba oo soo dego daawo u bixiyey ma garate rasuulkana waa dhahay marka waxaa dadweynaha waxaan ku buurinayaa ayagoo wax haysto iyo ayagoo wax haysanin ba hadda fiiri kombyuutarka waxaa laga yaabaa wax yar lacag yar in laga qaato inta kale kulli waxaa waaye waa deeq macnaha ilaan waxaa ku qoran headlineka waxaa ugu qoran ayaga ama guidelineka waxaa ugu qoran daryeel bulsho daryeel bulsho haddii lagu dhaho bis waay macnaha wixii laga qaadanaya iska yar marka aniga dadka waxaan dhihi lahaa ha ka faa aad iyo aad boqolkiiba boqol ciddii soo gaari karto ama meeshay doonaan hadda fiiri juli waan tegi lahayn mar waxaa lii dhahay xamarta aad mar kismaayo aad mar nairobi aad mar Hadda een magaaladaada yaa lagu weydii.
magaaladeedii jamaama gurigeyga ku yaal aan jiifay oo ilmaheyga ciyaalkeygii anoo dhex joogo aan ku helay macnaha hadda bajaaj ay keenta waana celinaysaa marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan dhihi karaa waa raxmad ilaahay na siiyey macnaha ma garatay waa roob adoo oo- oo ku jirtay abaar oo roob ku da'e waaya horey mu aragteen marka dhakhaatiir xarxarakada ka socota oo howlo noocan oo kale ah bulshada u qabta weliba inta badan si bilaash ah lagu bixiyo horey mu aragteen reer jamaama dadkeeda inta maya jamaama maya jamaama maniso mana soo gaarin laakiin kuwa indhafiiq iyo wax saas a imaan jira bis qaliin heerkan qaliin heerkan gaarsiisan oo takhaatiir casri ah oo takhasusi ah ma aanan arkin weligeyna ma arkin maxaad soo jeedinaysaa marka xarakada si guud maktabka caafimaadka caafimaadka waxaan usoo jeedinayaa inay macnaha hadda meesha ay joogaan ay kasii ambaqaadaan macnaha hoos ay u degin bulshadana way arkeene baahida jirta way ogyihin way arkeen marka waxaan leenahay kow laba saddex ilaa iyo toban inay gaarsiiyaan ay kusoo noqdaan meeshay mareen inay kusoo noqdaan ilaan dadkii waxaa waaye eh, waxaa dhici karto waxaa hadda badan cudur la yidhaahdo cudur dhuunta galo waa kansar dhuntuu galaa inta badan ay waa loo sheegay kuley waa ogyihin waa ka warhayaan cudurkaas daawadiisa ayagana waa laga rabaa inay ogaadaanoo ay baxthi badan ku sameeyaan gobolka ku badan yahay Go- haa, dad badan u dhammaaday dad badan u dhammaaday oo jamaamina waxyigeeda hadda badan ugu dhammaaday cudurka dhuunta la dhahaa laakiin markii la fiiriyey waa kansar oo dhunta ku yaallo marka eh, calooshana waa ku yaalla dhuntana waa ku yaalla qofka waxaa arkaysaa wuxuu cunaa waa mataga waxbuu cunaya waa matagaya waxbuu cunaa waa mataga wixii kama degayaanbo in faleebo lagu mudo maahane wax kale ma tarayso marka alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan leenahay taasna ayadana ha ku dadaalaan oo ha ku darsadaan kulliba dad waa u imaaday oo arrintaas qabo ama dad jiif waa loo keenay marka dadaal badanay sameeyeen Eh, falilaahi alxamdu ilaah baa mahadsan marka ayagana waxaan leenahay eh, shukran waa tahay in uh, waxaan la kulannay mid ka mid ah in dadkii wax loo qabtay isbitaalka in uh, jamaame waxaa lii qabtay isbitaalka degmada jamaame waxaa ligu qoray ligu qoray buro buradan waa liiga saaray daqiiqooyin gudahooda liigu saaray haddana caafimaadkii okay waay waxaa la- magacaydeen waxaa la yidhahdaa maxamed bishaar aad baa u fiicannahay degmada jamaama ku noolahay xaaladii waa aad waay wax wax dhibaata ma jiraan waxaa leenahay mujaahidiinta oo al-shabaab ilaahay inaas guul inas siiyo kuwii wadanka noo joogaan al- ilaahay inaas naga dhigo waxaa waaye wixii oo dal oo gaal loo baahan lahay muslimiinta xaafadaha lis- aan- inay- dad ay u keenaan aan gaarnay horumarkaas ilaahay subxaana watacaala ha ha wanaajiyo qaliinka ka hor xanuun miyaa dareemaysa hadda malisuuxine waxaa la yeelay een, meesha oo la qalay kaligeeda waxaa la yeelay ah, daawo yaro oo magaciisu sheegna kii oo al- al- al- la mariyey waa la aa la duray oo oo- wadkii okay wax xanuuna dareemane horey xanuun may kugu haysa hore xanuun waa waa dareemay laakiin xanuun hadda zaa'id oo oo maanta oo kan ma dareemeyn laakiin adiga markii la qalay waxaa lahay xanuun zaa'id ama ay ku kulmayaan dadkan oo allahay laakiin ilaahay waxaa sii wanaajiyey inaan xanuun weyn anaa ilaahay sii u dhigan oo si fudud ada toban daqiiqa gudahooda liigu saaray halkee burada ku jirta dhabarkay ugu jirtay wax weyn miyay ahayd waa fiicnada wax een, adiga wax me- wax- dhabarkay ugu jirtay garabkana ugu jirtay labada meel baa liiga saaray laba bur miyaa haa aha.
hadda ka hor maxaad dareemaysaa xilligan?
caafimaadkii okay waay Waaya. wax daawo ah miyaa lagu siiyey daawo haa daawo beeslaana la siiyey baaritaanka beesla-aan kombiyuutarka beesla-aan alahi taaladi waa meesha waa meel aad iyo aad loogu liibaanay noqotay maxaa si guud in reer jamaama u soo jeedinaysaa inaan mu- mujaahidiinta inay ay- oo taageeraan oo magaciisu siin meelaha kale meeshan waxaa ka jiraa jirta bahal oo amasaf la yidhaahdo hay-ada fara badana meeshan jiraa jireen ilaahay kusuwi- kuwii waa naga kaafiyey Al- alxamdulilah waxaa ninkaas deegaankiisa aan isku sugnaado Al- intaasaa ku baaqaya ma loo baahan yahay marka in sidaan oo kale in marar xilliyada qaar dhakhaatiir in magaalada ay yimaadaan oo dadka ay wax u qabtaan nacam zaa'id waay aad iyo aad loo baahan yahay in lasoo lalaabtaa waxaa ba- aan dhihi lahaa yobo bishiiba in laba mar laga soo gaar haddii laga soo gaar karo haddii kale bishii hal marba la- allaha ka dhigaya in deegaanka lasoo booqdo وعليكم السلام ورحمة الله مقعي آمنة محمود واي تالك أمانت سو بقضي إن وحن وحن كجرى ضدك ما أنت لو شقي ما شاء الله كمبيوتر هلي وحن هاي إن قبلها حامل ضاء مركا كمبيوتر كمان أهل ما شاء الله سفيعا ونعاوية howlahan oo kale ee weli ee maktabka caafimaadka hore iminka ugu qabta ما ما نوم إيمان ما أنت نورس hadda waa sidee xaaladda caafimaad maadaama oo daawo qaadatay وفي عنا هذا ما شاء الله كستو حر إيرنا أنا دريم ويا مركا ما شاء الله شقة في عنا أنا لو قبت howlaha layna qabtay maxaa ka mid ah qaas adiga qaas بارتان أنا لو سمية إيه كمبيوتر Ee, adiga dadkii computer ka mahay ها كمبيوتر كوين أريد كجر كمبيوتر على يساري مركا داوين وأنا لرسيك بارتان وأنا لو سمية maktabka caafimaadka ee howlahan ina qabtay maxaa oo u soo jeedi lahayd oo talweyne أنا دالك بلاريان ولي وحياة بدنا دماء لو صدره ودتك أباهيهم maxaa ka mid ah waxyaaba dadka ay u baahan yihiin يعني سيد راجوينك كمبيوتر كلا وحياة بدنا دماء إن لصار مسترد إلهي راه دتك أباهيهم هنا جل waayahay dhegaystayaal weli waxaad nagala socotaan warbaahinta islaamiga ee alfurqaan isbitaalka jamaam ayaan joognaa dadka wax loo qabtay waxaa ka mid a mid ka mid a odayaasha magaalada jamaam ee magaca xaaji xasanow maxamed cumar xaaji xasanow soo dhowow meeqsanaa jirtaa toddobaatan sanaan jiraa ilaahay cimri waa ku siiye alxamdulilah caafimaad alla kugu daro aamiin allah xaaji in isbitaalkaad ku suganta maxaa marka hore lagu qabtay maxaad ka xanuunsanaysay marka hore dhiigga igu kacsan dhiiggayga laba boqol iyo labaatan uu noqday kor hoosna boqol iyo toban iyo sagaal way hoos marka cirbadaa iisoo dirad cirbadaa lagu duraa lii dhahay kadib soo noqaa la yiri kombiyuutaraa lagu saaraa la yiri daawaa lagu siraa la yiri marka hadda cirbadaa u joogaa marka xanuunkaanu goormaad dareemaysa waayahan mar hore mar hore laakiin eh, hadda baryahan malaariya haddii ay gashay qandho maalin dhaaf io qabanayso qandhadaasaan uu sheegay dhiiga lagaa baaraa la dhahay soo noqo cirbadaa inta soo duraa la dhahay hadda cirbadaa sugaysa cirbadaa sugaya ilaahay caafimaad ha kugu daro in xaaji ka waran howshan socoto maxaad ku qiimeyn kartaa alxamdulilah alxamdulilah howl wala inaan aragnaba ma aha hadda ani saakaan imid waa ka qandha laba bir aan la jiifi hadda daawaa lagu siinaa lidhahe dhiig karkaa laga daawaya adiga waa si fiican wa ilaahay guul ha siiyo wax lacag maa laga qaaday maya kun waxba lima weydiin waxa lima weydiin daawooyinkan free baa lagu helaya saas way haa hadda cirbada kale lacag bixi ma laydhahin cirbadan u socdaa kadib soo laabaa laydhahay waa lacag la-aan way magaaladan baahi caafimaad ma ka jirtay hadda waa ka jirtay isbitaalba ma lahen hadda ka hor isbitaal ma lahen halkee loo aadi jiray magaalooyin kale la aadi jiray nool bashir tabartiisa ninkan wax maruu aadaa ana dhowr jeer xamar aan u aaday mar lugtaan liiga galay oo dhowr bira iga bukutay oo mas iga cunay xamar aan u aaday mar indhaha liiso fiiq xamar aan u aaday hadda in fiiqaalka intaa laga helaa oo daawo walba intaa laga helaa alxamdulilah ilahi mahadis dhakhaatiirta in xarakada bay ka socdaan meelo badan waa ay soo mareen dadkii deegaanka waa ka mid tahay oo muddana ku noolaa ma jeceshiin in markale dhakhaatiirta ay soo laabtaan waa waa jecelnahay in al- isbitaalada la badiyo dhakhaatiirta la soo badiyo caafimaadka baaritaanka la badiyo aad aan u rabnaa alla soo kordhiyo waa rabnaa caafimaad degmada caaf- waa debalitkan waxaa u bad cudurka malaariya malaariya anaad saddex maalmooda la jiifi haddaa imid hadda waxaa dhiiga iska soo dur dhiigaa lagaa baaraa taas alxamdulilah waa waa loo baahan yahay isbitaal in la soo kordhiyo waa loo baahan yahay
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي
waa hagaag dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan ayaa waxaa ku soo badanaya maandooriyaha nuuca ugu halista badan sarkaal ka tirsan booliska maamulkaasi ayaa warbaahinta la wadaagay tirokoob ku aadan qamriga iyo xashiishka ay qabteen sanadkii lasoo dhaafay ee iyo bilowga sanadkan tirakoobka uu sheegay ee qamriga iyo xashiishka waa mid aad u badan waxaana la isweydiin karaa qadarka ay la ekaan karaan inta iyaga ka baxsatay ama ciidankooda si hoose u sii daayay ee magaalooyinka lagu kala iibsanayo tusaale ahaan baan idin siinaya sanadkii imika labadii kun iyo afar iyo labaatankii ee aynu soo dhaafnay tirada khamriga ee ciidanka bilaysku ay gacanta ku soo dhigeen waa afar kun toddoba boqol iyo soddon iyo afar litir oo khamri ah afar kun weliba bishii koob iyo tobnaad bay ku joogtaa tan labiyo tobnaadna waan idiin sheegi doonaa afar kun toddoba boqol iyo soddon iyo afar litir oo khamri ah waa booyad khamri ah iyo konton kiilogaraam oo xashiishada xashiishadu markay konton kiilogaraam tahay nacam jawaankan daqiiqda kontonka kiilogaraama ma leeka konton kiilogaraam oo cooshi waxay noqonayaan ugu yaraan toban jawaan oo xashiishada ayaa ciidanka biliisku gacanta ku soo dhigay waxaa lagu qabtay boqol iyo afar iyo labaatan eedaysane boqol iyo afar iyo labaatan eedaysane ayaa lagu qabtay maandooriyahaas toddobiyo toban gaadhi oo ka mida kuwii sidee waxaasna ciidanka bilayska waa qabtay bishii laba iyo tobnaad iyo bishan koowaad waa kun iyo saddex iyo toban litir oo khamri ah ku dar intii hore kun iyo saddex iyo toban litir oo khamri ah iyo shan kiilogaraam oo xashiishada yaa loo wadaa waxaa waxaa loo wadaa da'yarteenna iyo ubadkeennaa loo waday
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan intaan mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamij nuucan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo fii amaanillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي